Lala waa mahadsantahay inaa lilahi wa inaa ileyhi raajicuun xilisiikii marabkii ayaa waxaa dhintay hogaansiyeenkii arrimaha bulshada gobolka shabeellaha hoose cumar maxamuud celini saxaaride runtii martida jahada ee allah ka dhigo wuxuu ahaa mas-uul qaran oo gobolkan muddo fara badan ka shaqeynayay oo annaga oo dhan runtii geeridiisa ay aada inoo saamatay ilaahay hawanxayo see wax u dhaceen geeridiisu ay u dhacday
kooxaha nabadiidka ayaa runtii xilli maqribkii fiidkii u dhow yahay oo salaada maqrib ay soo dhow yahay waxay ku tuureen bom gurigiisa bomkaas ayaa dhaawac culus runtii gaarsiiyey kadibna isbitaalka ayaa loola soo cararay isbitaalka victor magaalada muqdisho halkaas ayuu ka dhintay waa gartay allah u naxariiso waa idinka tacsiireynaa nin caynkeyga buu ahaa haddaad wax yar iiga sheegto
cumar runtii wuxuu ahaa qoys wuxuu kasoo jeedaa marka ugu horeysa dowladeed walaalkiisa maxamed carabi allah u naxariiste sidaas lamid ah wuxuu u dhintay qaranka soomaaliyeed isagoo u adeegayo wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada kadib markii uu dhintay oo qaranka u dhintay maxamed waxaa lagu bedelay cumar oo walaalkiis ahaa oo isagana ahaa runtii nin akhyaar ah oo dali deegaan jecel wuxuuna runtii igala qayb qaatay aniga kam gudoomiye ahaan howlgaladii awgeedlay beriire shacabka loogu gulmanayay kooxaha nabaddiiskana looga horeynayo deegaanadaas wuxuu ahaa mas-uulkii ugu dambeeyey ee gargaar gaarsiiya degmada awgeedlay sidaas lamidaana wuxuu igu weelinayay gargaarkii aan gaarsiinay shacabka reer beriire wuxuu ahaa idinka ugu firfircoon ee maamulka gobolka shabeellaha hoose ee ka shaqeeya arrimaha bulshada aadna u dowlad u dal jecel runtii waa mas-uul qaran ayaan dhihi karaa oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ka baxay si gaar ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya su-aasha igu dambaysa dilka dadkii geystay ma la qabtay xaggee ka tirsan yihin
walaal horda arrintaas weli howlgalkii ciidanka amniga ayaa ku jira annaga markii qofka mas-uulka dhaawaca uu gaaray waxaan noqonay dhammaantiina dadkii usoo cararay isbitaalka oo lasoo cararay dhaawaciisa ilaa hadda wixii la qabtay iyo dhammaan hay-adaha amnigan ka wareysan doona bilan kasoo sheegay